أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنين
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo aad toddobaad kasta maalinta jimcaha ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadkan waxa aan si qoto dheer ugu falanqayn doonaa filim saameyn weyn reebay oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kuna soo beegmay munaasabadda ciidda filimkan waxa uu imaanayaa xilli ay dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradkeeda qubaro xog ogaal u ah xaaladda dalka islamarkaana daawaday filimkan ayaa inala falanqayn doona barnaamijka maanta insha allah inta uu barnaamijku socdo waxa aan idiin soo gudbin doonaa jawaabihii aad ka bixiseen su-aashii toddobaadkii hore sidoo kale su-aasha cusubna qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu idiin soo bandhigi doonaa dhegaystayaal sidoo kale waxaa naga wargelin ah muddada barnaamijka diradda uu socdo in aan idiin soo gudbin doonno hadba waxaa ku soo kordha weerar culus oo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan kaas oo ilaa iyo hadda gallaaftay nolosha madax iyo saraakiil sare oo ka tirsan maamulka iiraan mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waxaan idin leenahay mar kale dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay muuqaal soconaya afartan iyo lix daqiiqo oo ka hadlaya dagaalkii malxamadda ahaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo guuldaro weyn u horseeday dowladda federaalka dhammaan faahfaahinta ku saabsan filimkan waxa aad ku dhagaysan doontaan warbixin gaar ah oo ay alfurqaan ka diyaarisay filimkaasi waxaana soo jeedinaya wariyaheena maxamed amiin
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم
waa filim xiise badan oo cinwaankiisu yahay haddii aad allaah u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waana hadiyadda ciidul adxa almubaarak ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada mu'asasada warbaahineed alkataa'ibna ugu talagashay dadka muslimiinta ah waxaa filimkan oo la daawan karo qadar afartan iyo toddoba daqiiqo ah kuna soo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kusoo gudbinaysa sida uu u dhacay dagaalkii taariikhda galay iyo xamladii masaarka dagaalka wax badan ka beddeshay ee aadan yabaal ka hor inta aan la gaarin soo bandhigidda dagaalkii aadan yabaal waxa uu filimka cusub ee alkataa'ib si kooban u soo gudbinayaa xamlo dagaaleedkii cuslaa ay dabayaaqadii bishii shacbaan ay gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan ka bilaabeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababna u noqday in afka ciidda loo diro qorshayaashii washington iyo ankara ay usoo dhiibeen villa soomaaliya laguna doonayay in lagu burburiyo hanaanka hufan ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah waxaad arkaysaa dagaaladii alkowthar daaru nicma ceel cali axmed ceel baraf miir taqwo sumadaale warta dibasamatar awdheegle sabiid balcad duleedyada muqdisho iyo meelo kale halkaasi oo ay isku fara saareen ciidamada bandiiradaha guduudan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
ilahay qur-aanka wuxuu tahay wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallaahu khayru lmaakiriin balaayay oo asa- maxay ahday ay abaabulaayeen muslimiintay rabeen darar iyo dhibaato inay gaarsiiyaan nuurka ilaahay rabeen inay damiyeen shareecada ilahay inay tirtiraan ay rabeen maanta iyagaa ilahay tirtira subxana wataala oo baaba'een ilaah u mahad celinaa subxaana watacaala jalla wacala
laakiin mid ka mid ah dagaaladii ugu saameynta badnaa iyo soo noqoshooyinkii waaweynaa ee ay maamulladii islaamiga ay dib ugu laabteen deegaanadii ay ka soo gurteen waa malxamadii aadan yabaal magaaladan ayaana ahayd taliska dhexe ee xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah xasan sheekh ayaana geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii aadan yabaal loogu hayn lahaa qomuska dimuqraadiyadda iyo diin la'aanta aroornimadii hore ee siddeed iyo tobankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shahaadadoonka ah ayaa dhowr jiho ka weeraray xeryo isku raran ah oo ay aadan yabaal ku lahaayeen in ka badan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka filimka ayaa soo bandhigaya dagaal aan waxba laysku reeban oo ay martigelisay degmada aadan yabaal iyadoo ciidamada dowladda federaalkana ay isku dayeen in ay difaacdaan magaalada laakiin takbiirta iyo daryanka qoryaha kala duwan ee ay ridayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa dhagaha tiray taasina waxa ay dhalisay in taliyihii ugu sarreeyey ciidamada dowladda federaalka odawaa yuusuf raage iyo shuute ay cagaha wax ka dayaan
أليس الله بكاف عبده إذنك سوما فأجمعوا أمركم وشركاءكم إذنك إيه وحي شركاء إذن الله ood isku sheerartihiin ood isku barnaamijtihiin isbaayisigiin oo dhan isu taga إن ولي الله الذي ها نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وحكى ليس قل ادعوا شركاءكم waxa idinka idinla shirkaa oo isla bahwadaagtiin oo isbaayisiga idinkula jira adduunka waa isbaayisiyaa jira mogtaasa lagu leehay hal mar ah alwahaaqa yaad isku allaye ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wahuwa yatawalla الصaalixiin marka laga yimaado boqolaalka askari ee subaxaasi la waray meedadkooda magaalada aadan yabaal filimkana lagu arkayo waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabteen macrakada maxaabiis dagaal kuwaasi oo iyagoo dhabannada haysta dhafarina ka muuqata qaarkood lagu arkayo filimka cusub ee loogu magac daray haddii aad allah u gargaartaan wuu idin gargaarayaa
saaki anoo jiifa xabadaha bilowdeenbu tira ururka duuqora ii qaataba niidaaw iga jabtube tira ururka duuqora ii qaataba niidaaw iga jabtube
xarumihii maamulka magaalada aargada ku taalla bartamaha magaalada aadan yabaal iyo goobo kale oo ka mid a astaamaha magaalada ayaa lagu arkayaa isdaarka cusub ee alkataa'ib halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jabkii aadan yabaan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo fadeexadda firxadkooda ay sida dhow u soo qabatay kaamirada mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa uu dhulgariir uga dhignaa dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda caalamka xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaana waxaa iska caadi ah ku tilmaamay jabkii aadan yabaal maalin waa laga ad- waa- waa- waa laga adkaanaa maalin waa adkaanaya maalmaha isdaba socdaa laga adkaanaa maalma isdaba socda adkaada marka ma marka qaarkood in annaga na laga adkaado na lasoo daba kacayo That does not mean- taas macnaheedu ma ahan dagaalku waa lagu fashilay marka ma marka qaarkood in annaga na laga adkaado na lasoo daba kacayo That does not mean- taas macnaheedu ma ahan dagaalku waa lagu fashilay
mid ka mid ah natiijooyinkii ka dhashay dagaalkii weynaa ee aadan yabaal filimka alkataa'ib ay soo saartana lagu arki karo waa xaaladda adag iyo rucbiga u soo darsay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo boqol boqol iyagoo u socda gawaari ay gadhaashteenna ku maraya bacaadka shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud sidaasina ku tegay dowlaadyada muqdisho waana midda keentay in saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay dil ugu goondiyaan ciidamada ka soo carara furimaha halka wadaadaha u fadwooda shisheeyahana ay gaalnimo ku cabireen in ciidamada dowladda federaalka ay ka soo baxaan jiidaha hore ee dagaalka
marka culummadu waxay isku raaceen nin kastoo ciidanka maalinta cadowga loo baahaya in la dagaalamo ka soo laabto inuu munaafiq yahay aayaddaasana caddaynaysa waxaa kaleeto ilaah ku tilmaamay fii suuratin maaragtay eh, maaragtay suurad kaleeto oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib ninkii furan dagaal ka soo baxo dagaalka ka soo tago waa dil toogasha ah haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shira ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa hooyadii aabbihii iyana waa la jiraan ciqaabtay wax ka qaadanayaan
qaybaha dambe ee filimka cusub ee dagaalkii aadan yabaal waxa uu soo gudbinayaa towjiihaad ku socda muslimiinta kaasi oo ah in guusha ay xaqiijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku timid fadliga allah intaa kadibna ducada muslimiinta iyo dardargelinta mujaahidiinta loona baahan yahay in lagu qaabilo tawaaduc iyo khushuuc
أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى
waad mahadsan tahay maxamed amiin filimka ay soo saartay alkataa'ib waxaa si weyn looga daawaday gudaha dalka iyo dibaddiisa dad aad u badan oo ku hadla afka soomaaliga iyo carabiga waxa ay ka boogteen fariimaha muhiimka ah ee uu xambaarsanaa filimkan haddaba waxaan gudageli doonnaa falaqaynta filimka waxaana la jooga waxgarad kala duwan oo nala wadaagaya aragtidooda ku aadan filimkan ugu horeen waxaan ku horumarayaa nabadoon xasan axmed nuux maxay dowladda federaalka ugu guuldareysatay inay ilaashato degmada aadan yabaal oo ah degmo istaraatiiji ah kadib markii ay horey u sheegtay inay ka saartay mujaahidiinta al-shabaab dib dambana aysan u qabsan doonin degmadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى انت كديب إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا ما أنت تجيدينينا ثم مركا كدبنا إذا عدى الفرقان إيا شغالي دنوا مسيحين جزاك الله خير وخير الجزاء وحنسلا يا ديرو haddaan si fudud oo kooban uga jawaabo dowladda federaalka ahi ninku marka uu dowlad yahay ama maamul yahay ama ururba yahaba waxaa loo baahan yahay cidda ka soo horjeeda inuu wax khaymayna ka haysto wax xun ciidankooda inuu wax ka garanayo taagtigooda inuu yaqaano hubka haystaa inuu yaqaano Ee, sidoo kale haddana mar kale uu asagu talada leeyahay hadday laba arrimood isu kaa fuulaan waxna ma difaaca kartid cidda ku dishana garan maysid sida lagu dilana garan maysid goosha goorta lagu dilana garan maysid haddii aadan cadowga kaa soo horjeeday iyo cidda aad ishaydaan aadan aqoon ciidankooda iyo taliyadooda iyo taladooda iyo tababarkooda iyo haddii dagaalka markaa socdaba adigu aadan lahayn ee un laska kaa dirayo ee sheegashada kaliya adigu aad leedahay labadaas midna ma dhacayso inay wax kugu qaymaysnayaan si fududna waxbaa lagaagala wareegayaa si fududna waad u jabaysaa si fududna waad u dulloobaysaa ummaddulan waa kula yaabaysaa marka waxaan leeyahay waxaa keenay wax qaymayn la'aan la yidhaahaa jiray ciidamada ku soo duulaya ma aynan garanayn ayagu war iskama aynahayn ayaga wada joogaan xataa isu xisaabnayn waxaa la rabaa ciidan markuu meel dagaal ka gelayo inuu unug koox horin urur gaadiid talis isgaarsiin gaadiid beer culus inuu isu- isu- is- iska warqabo laftooda aadan yabaal difaacayay oo ciidanka dowladda sheeganayay ayaan sal tira koobnayn war iska hayn ciidan sidiisaba waxaa la rabaa inuu hal gacan ay maamusho halgaana inay maamusho marka waxaad dareemaysaa in maamulo badan eh, toban urura meesha joogtay ururna nin baa xukumay nin walbana wuxuu ka ballan ka- ka- ka tala qaadanayay cisu asaga ay isku tala yihiin maahane dowladdaba ka tala qaadan mayo ama dowlad soomaaliyaba ka baxsan ayay ka tala qaadanayeen marka waxaa la dhihi karaa meesha shabaab aan isku dhicinno waa lays weydiiyey laakiin laysuma sheegin sidee laysaga dhicinaya wadnaansantaa kuu soo laabanaya nabadoon cali cismaan maxaad ku qiimeyn kartaa filimkan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib si gaar ahna maxaa kuu cajabgeliyey oo ku soo jiitay bismillaah alxamdulilaah laysa alkhabaru kalmucayini sidii wax u dhaceen ayaa filinka loo soo qaaday horta waa dadka caqliga u saaxiibka ahoo wax fahamsan oo fiyow ayaan u sheegaynaa kii jiran ha dhinto asoo caraysanaan leenna filinkaanu filin cajiib badan waaye filin laga soo shaqeeyey waaye filin sidii wax u dhacayan maaragtay ma aha filin satellite uu sawiro kor laga sawiray ma ahayn ninka qoriga ridaya ee la dagaalamaya ee mujaahidka garabkiisa ayuu taagnaa ninka kaara- cameramanka ah ninka wax soo waraya S- ninkaas ayuu garab taagnaa nin dagaalamayu ka mid ahaa Waan- marka midaas waa noocaas filimkaasi qofkii caqli u saaxiiba waxbuu fahamsiinayaa kii kalena haddee horaanba u sheego ha soo caraysan ha dhinto midda kale filinkan waxyaabaha cajiibka badan oo aan ku arkay wax la soo koobi kara ma aha wax maaragtay ma ahan runtii qof maqan looga sheekayn kara ma aha qof walba inuu arko oo uu la soo dego ayaan horta codsanaynaa insha allahu tacaala caalamkana kolley sida aan u aragnay ayay u wada arkayaan oo maanta adduunkii wuxuu noqday wax hal maalin ah oo waa la isu jeedaa oo maanta wixii dhaca berri waa la ogyahay macluumaadku xambaarsanaa waxaa ka mid a xasan gurguurte oo awalba lagu yaqaanay boloxoftayn iyo been iyo waxaan jirin iyo awood uusan asagu lahayn inuu ku faano ee yiri maaragtay ma- ma- eh, eh, isbuuc macnaha eh, sanado qabsaday waad aragteen hadda meesha waxaaladiisu marayso asagii ayaa madaxtooyada maanta ku hareeraysan oo laga yaabaa inuu habeen ka dheelmado waxaan leenahay marka dadka noocaasa oo markii hore beenta loo sheegooy ishii bugtoy ku bikacsaa layiri waad aragtiin wixii been laydin soo sheegi jiray waxba kama jiraan waxaa kaloo cajiib badan ninka la yidhaha odowaa wuxuu booloxofteeyo wuxuu been sheego asigo midka koofida dambiisha leh laleeyahay maaragtay shuute waad aragteenoo maanta waad u jeedeenoo orodkii ayagii ayaa bilaabay waa kuwii goroda laalaadshay waa kuwii geedaha madaxa ku dhufanayay sidii wax camoola ah xataa geedka quraca laga leexan maa marka dadku wax la yaab lahay arkeen waxaa kaloo cajiib badan ciidamadii faraha badnaa ee lagu faanayey oo gaaladu ay soo tababaratay oo marka muuqaalkooda iyo tuutahooda loo jeedo runtii dadka qaar ay la yaabayeen waad aragteen jabaqda rasaasta markay maqleen oodda ayay goosteen mid mid fiiriyey lama arko waa wax lala yaabo meydka kooda dhabarka ay xabadda uga dhacdo lama fiirinaynin hebelaa dhintay lama laha qoriga laga qaadi maa la isku dayi maa in inta garabka la qabto meydkiisa la asturo xataa waxaa laga yaabaa dhaawacay ka tegeen niman dhaawacyaha oo dhaawacyadoodu fudud yihiin ayay darbo kusii dhifto inay ka carareen marka waxay noqdeen sidii ari weergalay ariga haddii weergalo laba meel isku sheegi karta lama arko waa kala faniinayaan dhowr maalmood al arigaas la baadigoobayaa marka masiibadaas iyo mucjisadaas oo ah wixii ay ayagu la yimideen ee gacmahooda kula yimideen ayaa ku dhacay xasan iyo ollogiisi iyo dadkii saaxiibada la ahaa wadnaansantaa kuu soo laabanaya nabadoon xasan axmed dowladda federaalka waxa ay ku celcelisaa guulo milatari inay gaartay balse filimkan waxa uu muujinayaa guuldarooyin dhab ah oo ciidankeeda dusha loo saaray maxaa arrinkaasi lagu fasiri karaa bismillaah adeer horta qofka hadduuna xishoonayn wuxuu rabu sheegi karaa horta anigu waxaa ma dhihi karaa meesha dowlad kamaba jirinba wax ciidan la yidhaahina kama jiro haddii aan sababeeyo horta marka koowaad madaxweynaha ninka sheeganaya ciidan waxba kama aqoon wasiirka gaashaandhigu lakadaalik taliyaha ciidanku waa ka sii daran sad ciidankuna sidiisaba laba arrimood ayuu ku taagan yahay ciidanka nin yaqaan inuu xukumo oo la tare la dhiso oo tareerinkooda qaabkooda dagaalkooda waxooda la hagaajiyo ciidan waa ku noqdaa dad is-aaminsan oo isku meel ka soo jeedo oo isku danana ciidan waa ku noqda marka koowaad dad ciidan yaqaani dadkan ma xukumin dad iska aaminsanna ma ahaynoo taliya urur kastoo meesha joogaa qoriga sida dowladdii sidayuu ka amar qaadanayo horta waxaa la dhihi karaa meesha ciidan maba jirinba dad la soo aruurshay askar warlooris a horta meesha lagu laayay waxyaalaha u daliilkaa waxaa ka mid a oo caddaynaya adduunka intaan joogay ciidan la qabsaday oo isdhiibay waa la sheegay oo hubkii laga dhigo maxaabiis dagaalaa la yidhaah ciidan la laayay oo laga awood batana waa la sheegay laakiin ciidan qaxaaya oo nool nool oo haddana baabuur shacab ku qaxaaya ciidan dibugurasho xeel dagaal samaynayo oo gadaal u socda oo cadow iska reebaya adduunku waa laga yaqaanaa ciidan aag bedelanaya oo meeshii inta ka guura meel kala degaya waa la yaqaan ciidan ciidankii uu la shaqaynaya inta laga go'doonshay yiri aan ciidanka naga soo horjeedno jiirno wixii naga dhimanaya ha naga dhintaano ciidankanagii aan u gudubna waa la yaqaan laakiin ciidan kun iyo shan boqol oo kilomitir qaxaaya oo baabuur shacab ku qaxaaya oo hadba ad u jeegayso mid haraati gaariga lagala tuurayo naga tagliyo asaga qorigiisa dhulka qambalaf ku leeyihiin horta meesha ciidanba ma jirin wax ciidan la yidhaahay ma jirin guul milatari wax la yidhaahina ma jirin dad meeshaa un la soo aruurshay oo dowlado kala duwan keensadan oo nimadan leheeyo hore warlooris ay xukumaana ayaa maaragtay rag un islaamiya ay isku dhaceen oo la dagaaleen raggaa unbaa laga adkaaday dee waxaana weeye adkaanshana maahane way jabeen adkaansha waxaa la yidhaha ninka haddii asagoo ninka inta isqabtaan oo diriraan kala jiitamaan meel laga qabsado meel haddii ninka laga qabsado oo magaalo laga qabsado oo dee magaaladii magaalo u dhow uu tago hebel magaalo heblo waa laga qabsado waa looga adkaadaa la yidhaha laakiin tanoo kale waxaa la yidhaha jab ama haziimo aan gadaal la soo fiirin oo dhashaakataga oo si silaca loo cararay oo lasleeyahay ilaa iyo haddana waa la helayaa dhulkii ay sami mareen ciidamo ku lumay oo baabuurta ka dhacay oon war laga helin waa laga helayaa marka anigoo dee ciidan laga adkaada uma jeedee dad uun mooryaanahoo ciidan inta soo dhex galay kala cayrishay oo caqliyan u jabay oo niyad ahaan u jabay oo madaxdoodii ku hor cararayo oo taliyihii ciidanku asagoo qoriga dhuunta ku dhegan waad waad wad ka hor leeyahay sidii qaab ciidana meesha maba olaynba dad uun shacaboo meel dhoobanoo ciidan inta u yimid kala cayrsha camala meesha yiilay marka gura military ma jiraane siyaasiyanna waa laga adkaaday caqliyanna waa laga adkaaday caafimaadahana waa looga adkaaday xoogna waa looga adkaaday si xun oon waxaan isleeyahay aysan weligood ka soo waaqsayna u jabeen egay waxyaala la yaab kale waxaa ka mid a ninbaa waxaa la rabaa inuu xukumo ninkuu shala ku hor cararay uu ku hor cararay marka waxyaale waxaa jira waxaas kolaja ciidan baalkii ahaa ee guul milatari lama yidhaahe si kastoo laysaga adkaada looga adkaado cali cismaan dhankaaga dowladdu waxa ay tiri goob dagaal ayaa noogala itaal roonaaday hadalkaasina waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xasan sheekh kadib dagaalkii aadan yabaal markaad daawatay filimka iyo furashadii dhacday aadan yabaal kadib mala odhan karaa goob dagaal ayaa looga itaal roonaaday dowladda federaalka waa sax goobo badan ayaa looga itaal roonaaday waayo madaxweynahoodiyaa sheegay in la yidhaha xasan murtad ayaa sheegay in goobo badan looga itaal roonaaday runtii xaqiiqo waaye waa looga itaal roonaaday markii hore carrada soo gelayaana boloxofto iyo beenbeen iyo waxay ku soo galeen maaragtay gaalo been usoo sheegtay oo tiri kor baan idinka ilaalinaynaa ayay ku soo galeen sida walaalkay sheegayna runtii ciidanka la dagaalamaya ee mujaahidiinta ah wax aqoona uma leh wax khibrada uma leh waxa ay ku dagaalamayaan tababarkooda sabirkooda dulqaadkooda wax yacni aqoona uma aysan lahayne yacni si qar iska tuurnimo ah ayay isugu u soo baxeen iyagoon marnaba wax fikirahoo badan lahayn ayagoon maarata dhisnayn oo nidaamyo kala gedisan oo anwaacyo kala gedisan ah ayagoo macnaha aan xataa shareecada islaamka la dagaalsan oon marnaba ku fikiraynin waxa ay la dagaalamayaan shareecadii kitaabka alleh iyo sunnadii nebiga inay yihiin ayagoon ogeyn oon ogeyn oon fiirin oon miisaamin ayay weerar soo qaadeen hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jebiyey ciddii alliya rasuulkiisa soo weerarta alle aayaadkiisa iyo sunnabiga sunnada nebiga soo weerartane guuldarradaas ayaa u dambaynaysa sidaas ayaa sabab u ah in meelo badan looga adkaado ilaahay ayaana la dagaalamay oo gamay saas ayaa keentay in meelo badan ay ku guuldarraystaan ay ku jabaan xataa ceeb maaha aan cararna xataa ceeb maaha yacni ay ummaddu ummad soomaaliyeed maaha waxaa nala dagaalamaya waa quwado shisheeye yacni matoor waxaa saaran reer galbeed waxaa saaran matoorkii etoobiya midkii kenya saaran kii masaraa saaran kii eritreyaa saaran waxay ila tahay nimanka meesha ka dagaalamayay labaatankii nin oo isku tababara ma aysan jirin qaar etoobiyaa soo dirsatay qaar eritreyaa soo dirsatay qaar maraykan iyo yuhuudaa soo dirsaday yacni waxyaabo kala gedisan ama anwaac kala gedisan ama isku ninba kama aanay amar qaadanaynin markas horta care ilaahay baa ku dhacday oo care ilaahay baa kala firdhiyey waxaa sabab u ah beenaalayaashii u yimid sida shuute iyo odowaa runtii waa u booteeyeen been ayay u sheegeen waa bowda qaawiyeen hadda markii jabaqda rasaastu bilaabatayne waxay dhihi jireen soomaalidu abootay ifuro abootay ifuro waa hal af soomaali wax uun caado laga dhigtay aboota wax ma furan karto ayagii ayaa orodka bilaabay odowaa isagoo daanyeer u eg ama kurow ayuu cararay kii shuuta layidhaahna waa ka daba orde hadda labadii ciyaal suuqee hogaaminaysay oo markaas madaxda u ahayd oo markaa ami u sheeganaysay inay madax u yihiin hadday orod bilaabeen haddee cunug waabihiis orday ilmahana maxaad u malaynaysaa ilmihina waa ka daba ordeenaan leenna marka sababtaas ayaa keentay in ciidanku burbujabaan oy cararaan haddee jabaqda rasaastuna waa ka daba dhacaysay allaahu akbar ninkii maqlo oo yuhuud ah ama aan shareeco islaam u shaqaynayninne naxdin iyo oodin iyo waxay u tahay maaragtay argagax ayay ku abuuraysaa marka sababahaas iyo waxyaabo kaloo fara badan ayaa keenay in ciidankaas hazima ay ku dhacdo waaya markan waxaan ku laabanayaa nabadoon xasan quuri ciidamada dowladda maxay mar kasta ugu muuqdaan kuwo aan lahayn geesinimo marka ay isfood saaraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab
horta talada ilaahay subxaana wa tacaala haddaad aragto qof talada u toosanta ilahay horta u toosiya marka koobaad horta waa inuu qofku alla ku xiran yahay markii talada loo toosinayo ciidanka dowladda federaalka nimanka sheeganaya qofku marku waxaa la yidhi wixii adiga kaa dhaadhacaa dadka loo sheegahay mid ayaga ka mida oo ay oo ay aan aysan ka dhaadhacsanayn ama ogeyn inuu qalad ku dagaalamayaha ma jiro qofka markuu og yahay inuu qalad ku dagaalamayo laakiin rubaca jaadka iyo labada boqol oo meesha laga qaado uu fiirsanayo geesi ma noqon karo waayo wuxuu og yahay inuu qaldan yahay shareecadii hooyadiis lagula lagu meheriyey oo asagu uu ku dhashay shareecadii islaanta lagula meheriyey shareecadii ciddiisu ay ay dhaqanka u laheedoo diinka u laheedoo islaamka ay ku hayeen inuu ka soo horjeedo qofkaani wuu is ogyahay go-aan uu uga tagana meesha ma lahoo fakri iyo baahiya haydo wuxuu isleeyahay maa cunno ka heshaa kuwa waaweyn midka hadda madaxweynaha sheeganaya iyo wasiiradu dhammaantood waa og yihiin sida anugu aan u ogahay u og yihiin inay shareecada islaamka ka soo horjeedaan marka go'aan adag iyo casiimo iyo sal adayg nin og inuu baadil ku dhimanaya horta maba yeelan karo ninkii ka sugayaana waa ka gardaran yahi kuwa dhintayna waa waxaalka inuu xabadda calaf u galo isaga dhacday maahane geesnimo maahan kuwa hadda joogaana maahan hadda ka hor baan maalin nin wacay ayaa ka tirsan anigaani waxaan weydiiyey waraadha waa laydinku soo socdaa saa yeelaytiin meeshaba haddii la igu yimaado haba la igu diluyi markaana intii ay meelaha lacagta yarta ay ka socotana waan ka qaadanaya markay baashu boorkeeda soo kacan heshaan usii cararaa maxaaba xabadda qoorta ii gelinaya dhammaantoodna waa sidaas waxaan xog ku haynaa aadan yabaal inay kuwa ilaahay ka bar ilaa u shabaab marmaana soo weerano aan xabsi kor ka furan aan ku jirna aanu meesha u kala tagnay qaab ay u cararaan sababtoo shuuta wuxuu la ag taagan yahay kii carara waa la dilayaa in qaar xataa lagu dila waa maqan odawaa sidoo kale waa loo goodinayaa marka jaanis ay ku cararaan ay bala'ayeen meesha inay ka cararaan waaba rabeenba marka dee ma dhici karto qofku shay uu og yahay inuu baadil yahay shay uu og yahay inuu rubeen yahay waa ii dheh sheekada meesha ay ku hayeen oo dowladnimada iyo ciidannimada iyo dagaalka sheekada dhan waa ii dheh ahayd sababtoo ay inay shariica islaamka ka soo horjeedanna waa ogaayeen madaxweynuhu waa og yahay ra-iisul wasaaruhu waa og yahay wasiiradaa og ciidankaa og mid aan ogeyn lama arko inuu shareecada islaamka duulaan ku yahay marka sidaasaa keentay inay sal adkay waayaan wixii horta ilaahay ka siibo dadnimada iyo qabuulka cidna ma sii karto haddaan calaa sabiili mithaal sheekh shariif waaguu maxkamadaha hogaaminayay nin wuxuu ahaa codkiisa iyo hadalkiisa iyo aragtidiisu micno leh shareeca islaamka markuu tagay waa micno beelay dabool jabayuu noqday ku soo xiji ninka la yidhaha roobow adugu ma maqashay warkiisa dambe xataa waxaa laga yaabaa inuusan magaciisu saddexna isku aadin karin ninkii maanta markii la yidhaha roobo baa shir jaraa'id qaabanaya intaasoo idaacadood ay ay ay idaacadaha idaacadaha islaamiga midba midku waa jiran inaad rogo caliya aniga codkiisa maanta eh, wax iga sii ah waxaad moodaa inuusan ba'id ma karaan maqli jirin sheekada marka waxaan ila haawatay wax laysa keeni karana maahan codkarnimo loo dhashana maahan X- wax ilaahay awooduu ilaahay gelishay u ahaa markay diinkiisana ka ka soo hor yimaadeen awooddiisii alla waa ka siibtay buuclayaalay noqdeen hoggaanna ma noqon karaan mana sugnaa karaan qaa'id ma yeelan karaan cod ma yeelan karaan fiiri haddeer eh, midkan oo xasan madaxweyne midka sheeganaya qofku waxaa la rabaa markuu mas-uul yahay hadalladiisu inaysa iska hor imaan haddeer filinkan kaliya waxaa ku jirta lix cod oo isagu leeyaho iska hor timid oo midba mid burinayo waxaan eh, mithaal ku soo qaadanayaa maalintii xarakatu shabaab lagu dhawaaqay amiirkii hore intii qaa'id soo martay kuwa hadda jooga hal hadal oo hal hadal ka hor imaanaya laga heli maayo haddii maantoo dhan la goobayo kulli soo aroori laga heli maayo ku- asagana labadii sanuu meesha joogay miduu shalay yidhi maantuu buriyaa miduu daraad yidhi maantuu buriyaa waa iska hor imaanaya sida uu isaga hor imaanayaan ayaa hoggaankoodana u qaldan yahay aysanna qaa'id muuqdo iyo tala mida iyo hoggaan iyo casimo midna u yeelan karin aad baad u mahadsantahay nabadoon xasan axmed nuux quri waan kugu soo laaban doonaa laakiin markaan aynu jaleecno dalka iiraan sida aad ku dhegaysateen warka subax yuhuuddu waxa ay garaaceen oo weerar culus ay ku qaadeen dowladda shiicada ah ee iiraan weerarkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa muddo kooban waxa uu ku gallaaftay nolosha saraakiil sarsare oo ka tirsan iiraan kuwaasi oo ay qayb ka ahaayeen saynisyahanno ku takhasusay hubka nucleerka hadalhayn xoog leh ayuu weerarku dhaliyey baraha internetkana aad bay u hadalhayaan khasaaraha culus ee gaaray iiraan iyadoo la isweydiinayo sida ay iiraan kaga jawaabi karto weerarkaasi oo aan looga baran in ay qaaddo weeraro xanuujiyay yuhuudda haddaba maxaa soo kordhay ilaa iyo hadda waxaan siinayaa haashim cabdinaasir haashim ilaa iyo hadda maxaa soo kordhay oo ku saabsan weerarka yuhuudda ay ku qaadeen iiraan waa mahadsan tahay maxamed daahir sida aan la soconno waa berigii hore ee saakay diyaaradaha yuhuudda ayaa weerar culus ka fuliyey gudaha dalka iiraan kuwaas oo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsanaa dowladda shiicada ah warar kala duwan oo cusub ayaana laga helayaa shakhsiyaadka ah lagu dilay duqaymahan iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee ay beegsadeen duqaymaha yuhuudda goobaha muhiimka ah ee duqaymaha yuhuuddu beegsadeen waxaa ka mid ah xarun lagu bacrimiyo yuraniyamka oo lagu tilmaamay inay tahay xarunta labaad ee ugu muhiimsan marka laga hadlayo mashruuca samaynta nugleerka ah ee dowladda iiraan ku howlan tahay xaruntan ayaa lagu magacaabaa nadnas waana xarun muhiim u ah mashruuca nugleerka ah ee iiraan sida lagu sheegay warbixin uu goordhow daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka tani kama dhigna in awooddii nugleerka ee iiraan gebi ahaanba la burburiyey sida ay sheegayaan falanqeeyaasha amniga maxaa yeelay waxaa jira xarun kale oo lagu bacrimiyo yuraniyamka iiraan taas oo ku taalla dhulka hoostiisa welina aan la ogeyn in la beegsaday iyo in kale inkastoo loo badanayo in aan weli wax duqayn ah lagu beegsan xaruntaas marka loo yimaado khasaaraha culus ee la gaarsiiyey dowladda shiicada ah iiraan waxaa duqayntan lagu dilay taliyihii guud ee ciidanka iiraan moxamed baakhaari taliyihii ciidamada kacaanka xuseen salaami iyo taliye magaciisa lagu sheegay qulaam cali waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa inuu dhaawac soo gaaray u geeriyooday la taliyihii hogaamiyaha ruuxiga ah iiraan waxaa intaasii dheer tobaneeyo ka mid ah aqoon-yahanadii hubka ah nugleerka farsamadiisa ku howlanaa kuwaasoo ay yuhuuddu ku guulaysteen inay laayaan sidaa lagu sheegay war yuhuudda ka soo baxayna waxaa duqaymahan ay baagsadeen ugu yaraan saddex boqol oo goobood iiraan ilaa iyo hadda wax jawaab rasmi ah kama aysa bixin laakiin waxaa lagu soo warramayaa in diyaarada daronis ah oo boqol gaaraya ay ku weerartay yuhuudda sida ay tebisay warbaahinta reer galbeedka kuwaasoo lagu soo daadiyey dalalka suuriya iyo ciraaq waxaana soo riditaankooda ka qayb qaatay maraykanka iyo ingiriiska wixii warara ee ku soo kordhan ah wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan kusoo gudbi doonaa insha allah waad mahadsantahay haashim aan ku laabto barnaamijka diradda jimcaha oo maanta ku saabsan falanqaynta filimkii xiisaha lahaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaan siinayaa nabadoon cali cismaan dowladda federaalka ma la odhan karaa waxa ay si buuxda ugu fashilantay oo ay aada ugu liidataa dagaalka warbaahinta marka la barbar dhigo warbaahinta alkataa'ib bismillaah horta nin xishooda ayaa runtii beenta iska ilaaliya waayo waan naqaanaa mabaadiday ku shaqaynayaan waxa ay ku hadlayaanna runtii wax caruurta ku hadasha ma aha Een, runtii dadkii ayaga taageeri jiray oo aad u taageeri jiray oo la socday oo ka daba dhahablahablayn jiray ayaa runtii markaan beentu soo kartay oo beentii ayay dadkii ummaddii way fahmeen miisaan lagama dhigi karo mana la isbarbar dhigi karo alkataa'ib iyo iyo waxyaabaha ay ku qawlayaan nimankan iyaga ah ee been abuurka ah oo iftarada ah oon waxba ka jirin wax la isbarbar dhigi kara ma aha waa caddaan iyo madow caddaan iyo madowne caddaan waa muuqdaa marka xataa waxaan xusuustaa hadda ka hor maqaal macnaha idaacad maraykanka ama machad maraykanka ayaa runtii aad u dacaayadeeyey beenta iyo iftarada ay wadaan wargaaladii asalka ahayd oo beenaalayaasha ahaa ayaan sida ay wax u nimankan wax u sheegeen aan u sheegin yaa xishoodkii bay ka tegeen maraykankiyaa dacaayadeeyey reer galbeedkiyaa dacaayadeeyey hadde waxaa waaye een, waxyaabaha noocaasa iyo idaacadaha islaamiga wax la isbarbar dhigi kara ma ahan marka waxay sheegayaan runtii ummaddu way baratay wayna fahantay dadkii ay qaldi jireen oo ay beentii ishaacaadka ku furi jireen ayaa runtii waxaad mooddaa hadda inay ka qashdhaceen oo ay karaahsadeen oo ay naceen waayo meeqay dilaa meeqa qof hal ninay waxay dileen aan ogahay afar goor ay dileen hebel waa dilnay hebel waa duqaynay hebel meel hebelaan dhignay nimankii xayi waaye maanta saacadooday sugayaan marka waxyaabaha ay nimankaani sheegayaan yaan lagu kahdoomin dadka weli dhegaystow ee runta iyo dhabta iyo iftarada iyo kala ogaadaan leenahay markan waxaan ku laabanayaa nabadoon xasan quuri sidee bay marka shisheeyuhu u aaminayaan oo ay u sii maalgelinayaan dowlad taag daran oo degmooyin muhiim ah gacanteeda ay ka baxday sida aadan yabaal oo kale oo lagu qabsaday hub aad u fara badan oo weliba kuwii ugu dambeeyey ah ee dowladda la siiyey bismillah shisheeyuhu horta ayagu soomaaliya horta waxay ka rabaan qasay labani midka ugu xun oon xoolaha loo dirsan ayay rabaan inta taaj kuugu gelshaan inay dadkaaga dhigaan oo ugu qaabka daran oo markuu joogo dede- deegaankiisii iyo meeshuu ku dhashay midka aan qaymaha ka lahayn ayay rabaan ayagu inay wax kaaga dhigaan waxayna wax uga dhigayaa inaad wax noqotaysan rabin qofka markaad rabto inuu wax noqdo oo dowlad noqdo oo qof jira noqdo qof waxgalaa wax loogu dhiibaa laakiin markaad rabto inuusan dowlad noqon oo iska daba wareego oo alla urbixi ay ka dhacdona qofka ugu liitaa wax loogu dhiibaa horta shisheeyuhu ayagu danta ay ka leeyihin soomaaliya dowlad dhismaa inaan dowlada ka dhismanay rabaan haddii marka layska daayo oon la qasin oon lugta lagu qasin dadka caqliga laha is arkaya way tashanayaan marka waa in la qasaa waa in la qasaa biyaha xagga mar waa in laga soo furaa xagga mar laga furaa ay dhiiqa noqdaan oon qofna nasan oo dadka lagu farshaatii shisheeyuhu marka soomaaliya inay dowlad dhisaan ma rabaan Ee, waxaa kuu soo haray nin baa waxaa la yidhi nin inta naag nin wiil yar u keenu yidhi warniyahow waxaan kaa rabaa cunugaa inaad beer ii bartaan rabaa yidhi been markaasuu yidhi cunugaan miyaad been u rabtaa haa haye bal waaye beryaan isu imaahaynaa horta ma maqlayo cirka in badar lagu tumaayo badar waxaa la yidhaha midkan mooyaha lagu tuma beenkii beenta laga rabayoo shiiqa beenta u ahaayaa yidhi cirka badaraa lagu tumaa cunugiiyaaba yidhi haadkiisaa igu dhacayo yidhi kanima aniga waa iga daran yahay kan dhaaba iga sii daranba anuuba iga been maday iga wadu yidhi nimankaani waxaa loogu talagalay inay been sheegaan laakiin been run u eg sheegaan oo raacayul caamka dadka muslimiinta soomaaliya qaldeen beentii inta ka badsheen oo ka badsheen oo ka badsheenay hadda waxay marayaan ayaga midka madaxweynaha sheeganaya haddar haddii wax dhacaan idaacadahooda ma dhegeyste ma alkataa'ib u dhegeystaa midka hadda madaxweynaha sheeganaya oo xasan xasan shiikha marka uu wax maqlo shabaab maxay ka yidhaahdeen uu yidhaa waayo inta tiradii ka badsheen nin la yidhaaha alcadaala nin la yidhaahda alcadaala oo weligeeba asagoo kale meel ummada aan u dhigaba weligii maarag maydkiioo la jiidaayo le maydkiioo la jiidaayo beenkiisha nin la yidhaahda hebel la leeyahay boqolniba meeshan ku dhimatay oo sawiradoodii iyo aqoonsigoodii iyo teesarahoodii iyo wixii ay ku dhadhajiyeen ka muuqdaan uu leeyahay waxba kama jireen nimankan waa al-shabaab marka beentu inta been dhaaftay waxay noqotay haada ay u dhacaaye inta badarka aadkiisa ay ku dhacaaye marka waxaan dhihi karnaa lax la aamina aaminaad waxaa la yidhaha gaaladuna kama rabto Eh, markii ay mid inta meel saarto uu beryo faqfaqeeyo dadka muslimiinta lu gooyo oy ogaadaan beentiisii in la ogaado waxba kama bi'ina beentiisii fashilanto waxay yidhaahdeen sidaan rabna wax kuma wadid hadda ka hora wuxuu yidhi waagii maxkamadaha mid oo brofesor ah uu yidhi soomaaliya nabadan ka jirta laakiin nabaddan anagu rabna maahan uu yidhi. waayo anagu maba anaan keeninba marka xasan eh, waxaa la keenay cabdullaahi yuusuf waxaa la keenay sheekh shariif waxaa la keenay eh, farmaajo waxaa la keenay xasana laba goor soo celshay mid kastaahi markuu meesha ka tegayey sankaa laga haystay balaayadan maxaa noo keenay xasan hadda markii u horreyday lama jeclayn markii meesha laga wareejinayay laakiin bal waxaa la siiri ama wax rumay ku hareen adiga amuu rajo dadka dhexleeya may kaarka ha laga gub asagina dera kaarka laga gubay haddana mid kaloo kaarka loo dhigo ilaahay ma haysiiyey soo wadaan marka wax aaminaad lama jiree been laysku ogaa oo caalamkao dhammi ku heshiiya soomaaliya inaan runna laga sheegin dowlad inaysan u dhismin diintooda inaysan u dhaqmin xoolahooda inaysan dhaqan baddooda inaysan ka nacfin beerahooda inaysan falan oo iska daba wareegaan oo loogu talago soddon iyo dhowr sano sidaasay ahayd sidaasaa la rabaa haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecada islaamka noo hirgelin innala ku wado ilaa marka dambe aan kabaha madaxa saaranno abeyd aan nidhaahdo sidaasaana laga rabaa marka aaminaad baana lakama rabay sidaana laga rabaa haddeerna mid kaloo kaarka laga guba la raaraadina cali cismaan dhankaaga goobta dagaalka waxaa ku sugnaa shoota iyo odawaa oo ciidanka dowladda dagaalka aad bay u dhiiragelinayeen ciidanka firxanaya kumanaan ah oo indhahaadu ay qabanayaan qaarkood saraakiishooda ayaa ka horeeyey oo firxadka u bilaabay maxaa ilaa iyo hadda loola xisaabtami waayey saraakiishaasi furumaha ka cararay maxaa lala xisaabtamaahe maxaa lala xisaabtamaa yaase la xisaabtamaya hadda ka horaa waxaa dhacdaa layidhi waraabe aa hal naasaha gooyey markii dambena wuxuu gooyey cunugiiyo faruurihii gooyey waa maahmaah soomaaliyeed maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa horta yaa la xisaabtamaya raggii yidhi waa la xisaabtamaynaa jabaqda rasaasta markay maqleen raggii ooda goostay waaye waa raggii markii hore ku hanjabaaday oo yidhi ninkii carara oo dagaalka ka carara annagaa dilayna ama xabsi daa'im uu la kulmi doonaa ninkii yidhi ayaaba cararoo geedaha derderay oo maaragtay gorodda laalaadiyey oo geedaha madaxa ku dhuftay sidii wax indhoolo ah hadda maxaa lala maxaa lala xisaabtamay horta yaa lala xisaabtamay yaa lala xisaabtamay yaase wax la xisaabtamay marka waxaas waa wax markii hore beenta loo sheegay oo dadka wax magaradka maaragtay ama in gaaban garadka lagu maaragtay lagu loogu boolo xooftaynayay meeshaan wax lala xisaabtamo iyo wax xisaabtamaa ma jiraan waa eber wax la soo qaadi karo warkooda la sheegi kara maaha aad baad umahadsan tahay warbahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan falanqaynta filim xiise leh oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin martida iga hor muuqata ee barnaamijka nagala qaybgalaya ayaan ku laabanayaa nabadoon xasan quuri sidee ayuu filimkan u saamayn karaa maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed ee ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku la-anaya furumaha dagaalka bismillaah adeer filimka horta qofkii fayow waa saamaynaya ninkii fayow oo islaama oo diin islaam ku dhaqmayana farxaduu ku saamaynaya ninkii fayow oon daroogaysnayn oon muqadaraad isticmaalinna waxa uu ku jiray iyo sida uu u cararay filimka waxaad ka arkaysay ayadoo la yaacayo waxaan u jeedayey wiil buuma sita madow ayaa xabadi ku dhacday boocuu hoos galay labaatan nimaa dardartay nin xataa qoriga ka qaaday ma jiro ta marka waa waraabo waraabayaal ka haray waa mid kastana in saas sugaysa waa ogyahay nin ku soo laabanayahina ma jiro ninka warqabahina ma jiro marka waxaan leeyahay ciddii fayow wuu saamaynaya laakiin cid waalan dee idinma saamayn karaan waa kaba aruuris nimankan daroogaa lagu baabaashay qaadaa kenya u keentaa xasan waxaad og tihiin maalintii la doorta maalintii ka saddexeedba qaalka qaadka la soo fasaxuyo si aan ciidamada u xisaabtamin oo mid kastaa u duroga daroogo daroogo ku sid markuu rubaca helo suu cunayo markuu laba qori uga hortuu kii kale suu ku heli laha ka fakaraa meeshan maxaad ku joogtaa goormaad timid maxaad ku haysaa haddii la jabo saa la yeelayaa hebel xaguu ku dhintay waa la gageel yaa ka cararay sidee looga cararay wax la yidhahdo ma jiraan marka waxaan is leeyahay dhallinyarada ciddii fayowna wuu saameynayaa kolley haddaysan hadda ka horteginna way garan doonaan waana isaga tegi doonaan ee waxaa kaloo ka sii yaab laba midkaan aan u malayhayo mid oo keelisato oo shaybaho aan is leeyahay waa u boqol jir ayaa maalid wuxuu ku filinka dhexdiisa wuxuu ka dhaaranayaa qofkii dagaal ka soo carara waa dhibaatayna asaga iska daaya hooyadiis iyo aabbihiisna waa dhibaataynayna hooyadiis iyo aabbihiis waa xiraynaa waa dilaynaa dhibaataan u geysaynaa dhib kasta oon awoodnaan marsiyahaynaa huyd oo maxay baashin hooyadiis iyo aabbihiis asaga ayaga maa ku soo daray meesha may keeneen dhallinyarada markan waxaan leeyahay war adinku kolley dhibaatooyna hooyadiin aabbihiin dhib ha u soo jiidinina hooyadiin aabbihiin in la xiro oo la dilo oo la dhibaateeyaha ka shaqaynina meeshaan isaga taga warka waxaan ku soo koobayaa ninkii caqli leh oo damiir leh oo dadnimo leh oon daroogaysnayna waa saameynayaa nin daroogaysanna waxba ma saameeyaan cali cismaan dhankaaga sidee baa shakhsiyan u aragtaa xeeladaha military ay adeegsanayaan xarakada shabaabul mujaahidiin marka loo eego dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacayay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ما شاء الله إلهي باكو مهدسان رنتي حيالة ميلتري ما أهان رنتي وحيابو ريال قلبيد لغا سو من غوريي وحيابو أفريكان لغا سو من غوريي ما أها حيالة ميلتري وحا لغا هلي كردقنك شريعة إسلامك يراعيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيالة ميلتري وحيالة إلهي وطو وحيالة رنتي داد ولالهينا وأمورادينا أه وأنو كدن بينون أدعينا أي وطان xeeladaasu xeelad cajiib badan waaye ma ahan xeelad bani aadan uu soo koobi kara maaha kitaabkaa laga helay siirada nebigaa laga helay suwar min xayaati saxaabaa laga helay meelo fara badan oo runtii aanay gaaladu weligeed ayna fahmaynin ayaa laga helay xeeladan military waxaase alle mahadiisa oo arrintaas sii taageeray dhallinyarada ilaahay subxaanahu wa tacaala naftooda kula baayactamay oo naftoodii alle subxaanahu wa tacaala ka iibsaday oo culummada ah oo dhegaha nugul oo addeecday umuradoodii ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulilamri minkum haddee niman umuradoodii ama madaxdoodii addeecay ayaa maaragtay arrintaas ka shaqeeyey iyagoo amarka alle qaadanaya madaxdoodana addeecaya marka xeeladaanu xeelad gaala ay fahmi karta maaha maangaabna ma fahmi karo dadkan qusacbalaadka isaga hadlaayane wax ay fahmi karaan ma aha nin ilaahay fahamsiiyey ayaa fahmi karaan leeyahay xeeladan military ee ay la timid xarakatu shabaab almujaahidiin waataa xasan quuri markaan dhankaada jaleeco filimkan qayb ka mid a waxaa lagu arkayaa hub iyo sanad aad u badan oo mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka kula wareegeen maxay taasi ka dhigan tahay marka loo eego dowladda federaalka bismillaah dowladda federaalka waxay uga dhigan tahay inay gaadiidka la cararaan inta ciidanka meel geeyaan oo hubka la cararaan oo qoryaha waaweyn fogeeyaan waxay uga dhigan tahay jabka iyo hasiimada yaalla in goob kastoo lasku galo hubkoodii oo nuuc walba leh oo isgaarsiin ugu yar tahay oo bumba ugu weyn bumba ugu yar taho qori kastaa ku jiro lasoo bandhigo oo laga cararay dee waxay muuqataa ogtahay qofku haddaan hubkiisiiba la qabsan wuxuu dhihi karaa anugu meesha xeel dagaalaan uga baxay laakiin in inta sidii meesha loogu yimid la kala didshay sidii shimbiro galleer u yimid la raartay waxoodii waxay caddayn u tahay inay jabeen waxay uga dhigan tahay marka dowladda federaalka jab iyo hasiimo waxay uga dhigan tahay ceeb iyo fadeexad dabcan ayagu waxay islahaayeen meeshan hubkan maalka islaam ku dhibaateeya sidoo kale hubkan in la furto dee dadka islaamkaa dekadihiyaa loo fariistay iyo meelihii wax ka soo degi jireen marka ilaahay baa dekada nooga dhigay muslimiintana marka wanaag iyo guul iyo dekad iyo nacfiyay u taha ayagana dhib iyo hasiimo iyo jabay u taha waaya filimka qaybaha hore goodinta xasan sheekh iyo saraakiil kale ayaa lagu soo qaadanayaa haddaba hadallada sanadihii ugu dambeeyey ay ku hadaaqayeen madaxda dowladda federaalka iyo jawaabaha mujaahidiinta keebaa rumoobay marka loo eego furumaha dagaalka wixii ka dhacay waxaan su-aashaasi siinayaa bismillaah hadallada goodinta oo nimankan dowladda federaalka sheeganaya ka soo baxaya horta way beenoobeen shacali dheere ilaahay subxaanahu watacaalaa ha xishidiyo ayaana war soo dhammeeyey wuxuu yidhi dhaartu waa noo tegin waa la arki doonaa huu yidhi annaga iyo adinka kuwii soo hara maanta hadalkiisii joogta dhaartii ayagu ay ku dhaarteen inay dadka mujaahidiinta tirtirayaan muslimiinta tirtirayaan soomaaliya shareecada islaamka ka tirtirayaan inta ku baaqiga ay ku dhaarteen mujaahidiintuna waxay ku dhaarteen inay cadowga ilaahay iyo gaalada iyo wixii la socda tirtiri doonaan waxaad moodaa labadaas dhaarood waa isku ag dhacday qof kastoo caqli lehna waa u jeedaa midda maanta tirtiran ilaahay baana tirtiray goodiskooduna haddee waxa weeye nin qol ku xiran goodiskiis oon bannaankaba u soo baxayn oo cidduu u goodinaya aan arki karin dee goodisku waxa macnaha kuwan fadhiya waa un war la sheegay war afka soo baxay weeye marka waxaan dhihi karnaa goodiskaasina waa iska dhammaaday haddana kolley markaan goodi maayeen hadday goodiyaan dee waa un maaragtay afkaa ka bartay hadda meesha xaajadu maraysa waa u jeedaan mid kastoo meesha soo fuulaana ha la ii fiirsado hadde bil mid laba bilo farmaajo bil dhowr bilooduu sheegay xasan shan bilooduu sheegay mid kastaa kuwa haddeer ee carada orordaya waxay leeyihiin annaga asbuucaan aan shabaab kusoo afjaraynaa haddee waa ninbaa waxaa la yidhi sagaarada baashan yartao sagaarada la yidhaaha ka carartaa la yidhi way way aasuu yidhi maxay la cararaysaa isali aday kaare asuu sagaar ilaa ima barto lixdan sana jira weligayna ma taabana waxay iga cararaysaa wy saas qori uguma taagin marka dee dhaartana waa la bartay beenta waa la bartay bolaxuftada waa la bartay bilaash xaytaha waa la bartay inaysan waxba ku fadhin waa la ogaaday weligoodna qoon ilaahay subxaanahu watacaala ag maray ama maraykan ha ahaado ama kuwaan soomaaliya jooga ducfada ha ahaadee maraykanku maalintii lahaa imaa macanaa wa imaa didanaa uu buush tuu lahaa dhaartii uu ku jiray inuu afghanistan kaba uga cararay tagtay kuwaanina kaba ka cararay joogaan marka muslin gaalo muslin u dhaaranaysaa weligood dhaartood waxba kama jiraan waa been markan waxaan siinayaa cali cismaan ka odayaal ahaan nooga warrama doorkiina ku aadan in dhallinyarada laga hor istaago kubiirista dowladda federaalka bismillaah alxamdulilaah waxaan hormarinayaa arrin yar horta dhallinyarada soomaaliyeed ee la laynaya ee la xasuuqayo waa dhallinyaro yaryara oo laqmanayso hadda adduunyada ugu horrayso laba arrimoodba waana dhibaysaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka islaamiga waxaana dhibaya wiilashaa yaryar ee baaba'aya dhimanaya oo maaragtay adduunyadu hadda ay ugu horrayso oo beenta loo sheegay oo ay ku liibaanayaan niman ayaga ah oo ilmahoodii dibadaha geystay wax soo baranaya ilmaha ay laynayaan horta waana dhibayaan taaniyan waxaa kaloo taa ka sii daran ilmahan markii horeba waa la gaalaysiiyey gaalnimo haddana waxaana dhibaya qof ee fitradiisu islaam tahay in la cadaabo oo uu gaalnimo ku dhintana waana dhibaysaa marka horta dhallinyarada soomaaliyeed ama dadka dhalay ama dadka ehelka la'a waxaan leenahay nimayahu arrintaa ayadaa ka fiirsada war gaala way tegaysaa gaala waa u dhammaanaysaa ciribta dambena waxaa iskale muslimiinta so nin soomaaliyada wuxuu ku mahmaahi jiray waa la doogayayaan la dacaroon war dalkan shareecada islaamka ayaa ka talin doonta gaala way daalaysaa wayna baaba'aysaa sida haddaba muuqata ifafaalaha hadda muuqda waa ifafaalo cajiib badan oo farxadeed oo ninkii caqli u saaxiiba uu gaalo ku fahmaya dhibaatada ay leeyihiin marka waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed ee maaragtay iska cabtoyda ah ee maaragtay derbiyada iska jiifa awalan waxaan leeyahay horta marka ugu horraysa dadkii dhalayow ilmihiina tarabiyeeya maalinta yowmul qiyaamo waxbaa la idinka weydiin doonaa ilmuhu xaq bay kugu leeyihiin xuquuqay kugu leeyihiin tarabiyeynay kugu leeyihiin ilmaha horta dadka dhalay ama dadka ehelka u ah ama dadka qaraabada la'ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsada ilmaha tarabiyeysta dhowrka odayaasha waxaan leenahay marka hore waa taan waalidka la hadlayno marka labaadna waxaan la hadlaynaa wiilasha yaryar ee soomaaliyeed ee la qalday war niman yahow nimankaanu waa niman faasidiina mabaadii gaala ayay wataan mabaadiin islaam meesha ma taallo markii horena fitro islaama ayaad ku dhalateen nimankan ayaga ah ee taqaanaan oo hebel iyo hebel iyo hebel ama wasiir hebelah ama madaxweyne hebelah ama maareeye hebelah cunugkiisa ma dagaalamayo waxaan leenahay dhallinyaradooy arrintaas ayadaa ka fiirsado keligiin bal fikira oo meel inta fadhiisataan ninka yacni wasiirka idin ah ama xildhibaanka idin ah oo beeshiinna ka tirsan wiilkiisaa ma dagaalamayaa garabkaaga ma yahay ma aha waxbarashu u dirsaday marka dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leenahay arrintaa ayadaa ha ka feejignaadaano ha iska fiiriyaano wax intaadan falin ayaa laga fiirsadaa ha la yidhi ha laga fiirsado arrintaas ayadaa kana carara dowlad soomaaliyeedna maba jirto bataatanba wax dowlad soomaaliyeed la yidhaahdo ma jirtee cawaamil gaalada u shaqeeya waaye markay idinku liibaanaanna waa idinka tegayaan adinkuna meeshaas ayaad aakhariya adduun ku seegaysaan adduunyana ku weydeen adinkoo yaryara aakharana haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idinla xisaabtamayaanoo maxaad ku dagaalamayseen yaad difaacayseen maxaad yaad la dagaalamayseen kuwa waad og tihiinoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka laba xisbiyu ka dhigay xisbi saddexaad maba jiraba xisbullah oo difaacaya ku dhaqanka shareecada islaamka iyo xisbi lid ku ah oo u dagaalamaya daaquudka iyo liwaadka iyo mabaabidiida guracan ee gaaladu ay wadato labadaas ayaa loo kala baxayaa maalinta yowmulqiyaamana labadaas ayaa laydin kala saarayaa miisaan ayaa laydin saarayaa ninkii hadda gaalo u dagaalamaya hadda ayagu la mid noqonaya kii shareecada islaamka u dagaalamayna asxaabtii iyo shuhadadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu kullood noqonaya sidaas ayaan leeyahay dhallinyaradu ha ka fiirsato barnaamijkan أيها المسلمون أيها المسلمون waagaag warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaad nagala socotaan barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku guda jirnaa markaan waxaan isla soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay jawaabaha aad ka bixiseen su-aasha la idiin hordhigay toddobaadkii hore oo ahayd ka waran goobta aad joogtid sida looga ciiday dad aad u badan ayaa ka soo jawaabay waxaana dadkaasi ka mid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wacan waxaan halkan salaan suuban ugu dirayaa dhammaan muslimiinta meel kasta dunida ay ka joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo mujaahidiinta furumaha hore ka dagaalamaya iyo dhammaan howlwadeennada alfurqaan salaan kadib magacayga waa israa oo joogta gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada saakow runtii waxaan u ciidnay si wacan allah mahadii degmadan waxaan ku ciiday labaatan ciid oo ciid kasta ciidda kale ay ka sii wacnayd ciiddan waa ay ka duwanayd dhammaan ciidihii hore ee aan u soo ciidnay waxaa jiray fantasiyo qurux badan oo si weyn u soo jiitay quluubta dadweynaha waxaana si wacan ku soo idlaaday maalmaha ciidul adxaa qof kale ayaa ku bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo caynaa ah waxaan joogaa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada saakow waxaan halkan salaan ugu dirayaa muslimiinta meel weliba oo ay joogaan gaar ahaan jihaadiyiinta dhiiggooda u horaya difaaca diintooda iyo uhoylinta ummadooda dhaawacan waxaan u mahadcelinayaa allaha subxaanahu wa tacaalaa oo nabad nagu gaarsiiyey ciiddan quruxda badan iyo wilaayada jubbada dhexe oo inoo qurxisay ciidda iyo ciyaaraha iyo bahda alfurqaan oo fursad inoo siiyey in aan dareenkeena farxadeed soo bandhigno haddii aan u gudbo su'aalaha furan waxaan u ciidnay si qurux badan waxaa isoo jiitay ciyaaraha quruxda badan waxaan halkan ku ciiday toban sano halkaas ayaan uga sii baxayaa nabad iyo kheyr ayaan idiin rajaynayaa qof kale ayaa yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacayga waa qalay oo ka mid ah dhallinyarada jamaame ciid wanaagsan dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ka warbixinayaa magaalada jamaame sida looga ciiday runtii waa ciid si gaar ah xasuus u mudan magaalada waxa ay ahayd mid camiran dadkuna si weyn bay isugu soo baxeen fagaarayaasha waxaa la dhigay fantasiyo iyo ciyaaro lagu weynaynayay carruur iyo waayeelba waa ay ku raaxaysteen ciyaarahaasi xilli ay dadku u dabaaldegayeen ciidda waxaa dhanka kale noo da'ayay roobka taasna waxa ay ciidda ka dhigtay mid xamaasad leh dadka qaar ee jamaama ku nool waxa ay ciiddan ku tilmaameen ciidda roobka iyo farxadda haddaan nahay reer jamaame waxaan muujinnay firfircooni isku duubni si nabad ah ayaanu ku ciidnay waxaan si gaar ah u bogaadinayaa dhallinyarada magaalada oo soo bandhigay fantasiyo aad u qurux badan walow ay naga baaqdeen ciyaaro kale sababo ku aadan roobka oo noo da'ayay ugu dambayntii waxaan rajaynayaa in sanadkan uu reer jamam u noqdo mid khayr badan noo horseeda ciidaha kalena aan u ciidno si nabad iyo barwaaqo ah qof kale ayaa noo soo diray fariin u qornayd ugu horayn assalaamu calaykum walaal waa sundus cabdiraxmaan oo joogta deegaanka haawaay ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose dhammaantiin waan idin salaamay howlwadeennada bahda alfurqaan sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan walaalaheena ribaadka ku sabraya ciid wanaagsan dhammaantiina ciiddaan ciiddeeda kale allah nagu gaarsiiyo cimri cibaado annagoo ka qayb qaadanayna barnaamijyada ka baxa alfurqaan waxa aan ku ciidnay nimcooyin allaha subxaanahu wa tacaala uuna siiyey oo aynu haysanno futuuxaadka kala duwan ayaa sidoo kale na farxad geliyey gaala waa ay jabtay assalaamu calaykum dhammaan radio alfurqaan anigoo ah maariya aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan helo meel aan kala soo xiriiro idaacadda islaamiga alfurqaan haddaan ka hadlo dareenkayga farxadda waa boqolkiiba boqol waxaan ku ciidnay nabad maasha allah waxaan haysanaa barwaaqo maanta waxaa jira meelo badan oo aan looga ciidin sida aan annagu u ciidnay maxaa yeelay ma haystaan xuriyadda annaga aynu haysanno waxaan ku noolnahay wilaayaadka islaamiga ah waxaana ka dhex babanaya raayada tawxiidka waxaan ku ciidnay degmada saakow si wanaagsan ayaana u ciidnay assalaamu calaykum ciid mubaarak magacaygu waa shucayb suldaan daahir waxaan joogaa degmada salag leh ee gobolka jubbada dhexe haddii aan ka waramo qaabka degmadan looga ciiday wallaahi si wacan weliba farxad iyo nashaad ay ku dheehan tahay aniga weligay kuma ciidin meel ay dowladda federaalka maamusho mana rajaynayo in aan aado ilaa anigoo kitaabkayga qur'aanka iyo qorigayga gacanta ku sita degmadaanna ciid kasta ciidda ka dambaysa waa ay ka shidan tahay waana ay ka farax badan tahay allah farxadda hanoo siyaadiyo dalkeena oo xur ahna hana tusiyo aamiin aamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa ibraahim cali waxaan ku suganahay deegaanka kunyo wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose waxaa looga ciiday si wacan laakiin saasay tahay heer kunyo qof weliba aad salaanto waxa uu ku soo xusuusinayaa walaalaheena reer khaza allaha ciidan ciiddeeda kale nasri iyo fatuuxaad iyo amni iyo islaamnimo hanagu gaarsiiyo assalaamu calaykum warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan bacdu taxiya waa salmaan saalax yare oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame waxaan idin leeyahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alcamal kullu caam wa antum bikhayr waxaan rabaa inaan ka hadlo sida looga ciiday gobolka jubbada hoose ciidaan ciid la mid ah weligay ma aanan arkin assalaamu calaykum alfurqaan waa cabdullaahi waxaan ku ciiday deegaanka hawaai maasha allah waxaan ku soo ciidnay raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muddo dhan siddeed iyo toban sano laakiin waxaan qalbigeena la murugaysan yahay walaalaheena falastiin oo ay dhibaatooyin ku hayaan yahuudda muddo dhan afar ciidood allaha ka dulqaado aamiin assalaamu calaykum magacayga waa cafiifo yaasiin maxamed oo joogta kuna ciiday deegaanka kunya barow halkan waxaan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan iyo wariyaasheena meel weliba oo ay joogaan aad ayaan ugu faraxsannahay ciidan barwaaqo iyo guul ayaan ku ciidna allah ayaana ku mahadsan waxaa isoo jiitay farxadda carruurta shuhadada ah masaakiinta waayeelada ah ee ciyaaraha waxaan ku ciiday lix iyo toban ciid oo ay farxad ku dheehan tahay wariyaasha waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa jamaal oo jooga degmada salag leh ee gobolka jubbada dhexe walaal si wanaagsan oo wacan baa looga ciiday degmada salag leh fagaaraha bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ku sugnaa ciidan iyo ciidda kale ciidan baa shidan walaal intaasi kadib waxaan halkan ka salaamayaa mujaahidiinta ku ribaadayo jiidaha hore ee jihaadka waxaan ku leeyahay sabra oo dhabar adeega ah guushu waa ay dhowdahay si wada jihaadka aad kula jirtaan saliibiyiinta kusoo duulay soomaaliya madowga iyo caddaantaba leh iyo dabadhilifyada murtadiinta waxaan idiin leenahay ciid wanaagsan waagaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan oo kasoo jawaabay su-aasha toddobaadka hore ee barnaamijka diradda jimcaha lagu weydiiyey markaana waa su-aasha cusub iyo cawil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan ee hortaalla dhegaystayaasheenna waxay tahay muddada xilhaynta xasan sheekh waxaa aada u koray tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ay dhinteen inta ay ku jireen tahriibka shirkado ayaa ku lug leh tahriibka dhallinyarada haddaba sidee u aragtaa tahriibka xargaa goostay maxaa u sabab ah inay dhallinyarada ka cararaan dalkooda dowladda federaalka sidee bay ugu lug leedahay tahriibka dhallinyarada adiga shakhsiyan horey ma u tahriibtay oo manala wadaagi kartaa aafadan si weyn looga dareemayo soomaaliya ogeysiis muhiim ah jawaabta su-aasha furan lalama sugaayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal ama qoraal wakhti kasta oo aad diyaar tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadka dambe insha allah
gudaana dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxa aynu diiradda ku saarnay oo aynu ku falanqaynay filim xiise leh oo alkataa'ib ay soo saartay kaas oo lagu soo beegay munaasabadda ciidda loogana hadlay dagaalkii taariikhda galay ee degmada aadan yaban barnaamijka waxaa igala qayb qaatay nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka mid ah falanqayaasha iyo nabadoon cali cismaan maxamed amiin iyo cuyil cabdullaahi ayaa igala qayb qaatay dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية ريود أنت أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن